guddoomiyaha guddida doorashooyinka ee somalilan oo ay garab joogaan guddida xisbiyada iyo ururada siyaasadda u qaabilsan doorashada ayaa xalay faahfaahin dheeraada ka bixiyey tirinta codadka iyo halka ay marayso waxaynu gallay fayskii labaad ee ahayd sugaynta iyo tirinta codadka ee heer degmo ilaahay mahaddii degmooyinka badankii hal degmo iyo laba degmo mooyaane tirintii way bilaabantay degmooyinka aanay ka bilaabminna waa degmooyinka waaweyn ee kolley sanaaduuqdii soo noqonayay ay wakhti dheer qaateen oo aan wakhtigu noo saamixin inaannu habeenka bilowno oaanu berri subax bilaabi doonna biidnillaah
sidoo kale guddoomiyaha guddida doorashooyinku waxa uu ka digay dadka baahinaya natiijooyinka hordhaca ah ee aan ka soo bixin komishinka doorashooyinka
waxaa laakiinse arrin aad iyo aad iyo aad u dhilla ah horena aanu uga hadalnay ka komishin ahaan iminkana aanu ku celinaynaa guddida task forcekana aanu ka wada hadalnay islana aragnay in la baahinayo natiijooyin in la baahinayo odoros in la baahinayo warar aan run ahaantii munaasib ku ahayn hannaanka iyo geedi socodka doorashooyinka aynu gallay waxaanu jecel lahay oo ku celinaynaa hannaankii tirintu sidii loogu talagalay buu u socdaa wakhtigii cayinaa ee xeerku iyo sharcigu u cayimayna insha allah waynu ku gebagabaynaynaa biidni illaah waxaanu jecel lahay in hawsha aan la qalin daarin waxaanu jecel lahay in mas-uuliyad dheeraada laysi saaro khaasatan aysi saaraan asxaabta iyo mas-uuliyiinta qaranka mas-uuliyad dheeraadaba iyaga saaran oo bulshada wararkan ay u sheegayaane been abuurka wax uu yeelo mooyaane wax aba yaraatee faa'iidaha uu leeyahy ma jirto waxaana kaloo u mahadnaqaynaa dhammaan bulshada reer somalilan ee shala nabadda ah ku codeeyey run ahaantii ka komishan ahaan aad iyo aad baan ugu faraxsan nahay caalamka iyo daneeyaasha caalamkuna kolley waa kuwii maanta iyaguna ka hadlay doorashadeennii qaabka u dhacday goobjoogayaasha caalamiga ahina riboortkoodii ama warbixintoodii hordhac ahayd waa mid aad iyo aad iyo aad ka komishanaan noo farxad gelisay somalilanna wax weyn ee u tari doonta mustaqbalka iyo geedi socodka dimuqraadiyadeed ee somalilan dhinaca kale qaar ka mida culimmada iyo ganacsatada somalilan ayaa bogaadiyey sidii nabadgelyada ahayd ay u qabsoontay doorashadii isku siidkanayd ee madaxtooyada iyo ururada siyaasadda ganacsadii ismaaciil cabdi xasan ayaa u mahadnaqay shacabkii doorasho sida nabadgelyada ah ugu codeeyey islamarkaasna wuxuu warbaahinta kula dardaarmay inay tabiyaan warar sugan oo xaqiiqada ka tarjumaya waxaanu maanta doonaynaa inaanu dadkii dadweynihii la wadaagno iyo dowladda iyo dhammaan dareeyayaashii oo dhan sida wanaagsan ee wax noogu soo dhammaadeen oo mahaddaa ilaahay leeyahay mar labaad waxaanu u mahadnaqaynaa komishinkii doorashooyinka oo si wanaagsan oo hagar la-aana oo ugu howlbaxay oo aad iyo aad u howlgalay oo si wanaagsan hawshii u qabtay marlabaadkan waxaanu u mahadnaqaynaa ciidanka qaranka hadduu yahay ciidankii qaranka iyo booliska oo ka howlgalay oo habeen iyo maalin u taagnaa oo si wanaagsan oo nabadgelyaa oo maaragtay hagrashan la-aanah oo aad iyo aad u wanaagsan hawsha ay noogu qabteen aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa wakhtigooda iyo hawsha ay geliyeen jisaakum allahu khayr baynu leenahay waxaynu u mahadnaqaynaa dadweynihii codeeyey ee sida wanaagsan ee gubnimada le kuyuugi intay afartii subaxnimo galeen kaga baxay habeennimadii qof waliba halkiisii baynu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa waxaa kaleynu ayagana u mahadnaqi doonaa insha allahu saxaafadda oodee si wanaagsan usoo tabinaysay ayana waxaanu leenahay waarbalinta xun inuu naga reebo oo inta wanaagsan mar walba inoo gudbiya sidoo kale sheekh ciise maxamuud oo ka mid ah culimmadii goobta ka hadashay ayaa madaxdii tartamaysay iyo taageerayaashoodaba u soo jeediyey inay aqbalaan natiijada ay soo saaraan guddida doorashooyinka ee somalilan doorashooyin badan baa dhacay oo kala duwan ugu qadarita badnaa waan ku faraxnay dhammaanteen laabteenna ayaynu ka faraxnay oo dhooshaynu ka faraxnay oo waxaynu u seexanay si aynaan filaynin aad iyo aad u qiimo badan gobnimada dadka ku nool madniqadan iyo somalilan ayay arrintaasi tilmaamaysaa waxaan u mahadnaqaynaa oo mahadnaq leh mujtamaca somalilan ee sida qiimaha badan leh usoo dareeray aadkiyo aadka aynu markaa ugu wada faraxnay cidda garsoorka inoo ah oo komishinka ah oynu ka sugayno insha allah natiija dhammaanteed ina raaligelisa oo dhammaanteed aynu ku faraxno intay noo hadhay waxaan ka soo gudubnay dulqaadkii oo soo dhammaysanay oo waanu codaynay waxaan u soo gudubnay deganaashihii iyo inaynu sugno natiijada dhammaanteen cidda ka shaqaysay ciddii isberber taagtay ciddii u hawlayd ciddii mudnayn inay maanta oo kala timaado dhammaantood waa mahadsan yihiin dembigeena allaha dhaafo dembi waalidkeen allaha dhaafo dalka amnigeena badgelaana noo siiyo tan iyo intii ay soo gebagabowday codaynta doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada siyaasadda ayaa waxaa baraha bulshada aada loo qaadaa dhigayay natiijooyin kala duwan oo uu qof kastaaba uula kacay sidii uu jeclaa balse guddida doorashooyinka ee somalilan ayaa dhammaantoodba waxba kama jiraan ku tilmaamtay xamse cali jeesto v o a hargeysa